الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وعشر كتابنات كتابك على ياقوت النفيس سجود السهو سجود اللي يراهده سجود السهو bahalka looga hadlayaa waxaa kaloo jira sujuud la yiraahdo sujuudu tilaawa qur-aanka marka la akrinayo meelo ka mid ah soo gasha iyo sujuud la yiraahdo sujuudu shukri labadaasna waa jiraan laakiin hadda waxaa lagu hormarayaa sujuudu sahwi sahwi baa dhacay qofkii markaas wuxuu sameynayaa marka hawshiisa dhammaysto su labadan sujuudood buu la imaanaya sujuudu sahwiga ka bacdi markaas waa salaada intaan laga bixin ka hor sujuudu sahwi sahwiga sujuudihiisu sajadataani waa laba sujuudood oo la mid ah salaada sujuudaha la sujuudo oo kale bay oo la mid yihi doo qofku yidhaahdo subxaana man laa yanaamu walaa yashu waxaa nasahan allaha aan seexan aan sahwin waa fiicanta waxaa lala imaanayaa sajdataani oo qubaylo salaami salaamo naqsiga horyarowgooda wey intaan la salaamo naqsan baad la imaanaysaa labada sujuudood yusannaani waa la sunneeyaa labadaas sujuudood liaxadi arbacati ashyaa'a shayaaloo afar mid ka mid a hadduu dhaco afar shay mid ka mid a hadduu dhaco uu yimaado sujuudu sahwi waa qofkii laga raba afartii baa la tirinayaa kan koowaad tarki bacdin bacdi ka tegiddiis oo min abcaadi salaati salaada abcaaddeeda ka mid ah aw amase bacdihi bacdi barkiis bacdi bacdigiis bacdi dhan maahee bacdi qeyb ka mid ah walow xarfan hal xaraf baa allaha ka dhigay sujuudu sahwi ayuu la imaanaya abcaadu salaad waa soo maray mid ka miduu ka tegay ama mid ka mida qeyb kasii miduu ka tegay wuxuu la imaanayaa qofkaasi sujuuda la yidhaahdo sujuudu sahwi ayuu la imaanaya abcaadu salaad ilaa labaatan waa isaga gaarsiinaya qunuudkii baa ka mida qiyaamkiisi baa ka mida salligii nabiga lagu salinaya ka mida calayh isalaatu wasalaam waa t waa adugu abcaaddaa midun ka mid a ama mid ka mid a qeyb ka mid a taxiyaadkii hore iyo wixii lamid waaya kii labaad waa ficli maa shay falidiis shaygaasoo yubdilu camduhu camdigiisa ee kaskiisu burinaya salaada shay haddii kas loola yimaado uu salaada burinaya walaa yubdilu sahwu sahwiisan uusan burinayn haddii halmaan loola yimaado salaada ma buriyo kas haddii loola yimaadona salaada wuu buriyaa shaygaas falidiis idaa fucila markii la falo sahwan sahwi markii loola yimaado ilaa kas haddii loola yimaado maxaaba sujuudu sahwi lala yimaadaa salaadiiba budho ee shaygii haddii kas loola yimaado salaada burinayay haddii halmaan loola yimaadona salaadu ma garanaysaa aysan burayn baa halmaan loola yimid sujuudu sahwi waa qofkaas laga rabaa ma garan kardhaa shay haddii kas loola yimaado salaada burinaya haddii halmaan loola yimaadana salaada aan burinaynin oo markaan halmaan hadda loola yimid halmaan baa loola yimid waayo maalan qof baa wax yar cunay isagoo halmaansan ama hadal yar buu ku hadlay isagoo halmaansan ama rukni ficliya oo dheeraadoo la yimid isagoo halmaansan waa walba rukuucay mar labaad buu rukuucay laakiin markaan ficligan u halmaansan yahay waaye ama ragcad dheeraada u kacay wuuna halmaansan yahay waxyaalahaasoo dhan haddii kas loola yimaado soo salaaddii ma budheen haa hadda halmaan buu ula yimid salaaddii ma burayso kabacdi halmaan mar hadduu u sameeyey sujuudu saawi hala yimaado markuu salaada dhamaysto markii labaad tii labaad oo taas dayib ilaa salaada wax yar hadduu qofku cuno ama cabo isagoo ku jira kas salaaddii waa buraysaa xabad sinsima sinsin hadduu cuno salaaddii waa buraysaa kelimad yar hadduu ku hadlo oo kas ah sidoo kale mar haddaan loo saamixin kay shayga saddexaad waa naqli ruknin rukni raridiis ruknigaasoo qowliyin qowl loo nisbeeyey loo raro ilaa kayri maxalli booskiisa boos ahaan rukni qowli ah buu raray wuxuu ku akriyey meeshiisii meelaan ahayn oo maxay tahay middaani faatixadii buu wuxuu ku akriyey isagoo rukuucsan ama isagoo atixiyaadka u fadhiyo faatixadii akhriyey ama isagoo qiyaamkii salaada u taagan meeshii faatixada lagu akrin jiro atixiyaad xagga ku akriyey booskooda isagoo kama rarin wuu ka raray salligii nebigu kula yimid calayhi salaatu wasalaam meeshiisi meelaan ahayn markaas qofkan sujuud sahwi baa laga rabaa laakiin haddee shayga meeshiisina wuu ku akriyey shay aan meesha lahaynna waa keenay faatixada booskeeda awal waa ku akriyey isagoo faatixada halkan ku akriyey waa ataxiyaadkeena isaga ku akriyey marka faatixada booskeeda waa lagu akriyey atixiyaadkii baa waxaa loo raray ilaa kayri maxallihi booskiisii boos aan ahayn waana rugni qowliga rugni ficliga maaha waa kuwa lagu hadlo qowliga ah mid ka mid a waay taasina wataa kii afraad u dambeeyey wa iiqaaci ruknin rukni rididiis weeye ruknigaasoo ficliyin ficli loo nisbeeyey maca ixtimaali ziyaadati ziyaado suurtagalnimadeed maceeda rukni ficliya buu la yimid iyadoo ay dhici kadho inuu dheeraad yahay oo ziyaado yahay iqaacu ruknin ficliyin rukni ficliya rididiis maca ixtimaali ziyaadati ziyaado ixtimaal waa maxay suurtagalnimadeed isagoo ixtimaali kara inuu dheeraad yahay tusaale qof baa wuxuu shakiyey rukuucdii ma ka soo tagtay ama sujuuddii ma ka soo tagtay mise kamaadan soo tegin muxuu la samaynayaa shakiga inta tuura waa inuu hadda la yimaado rukuuc la imow sujuudi la imow ragcad haddaa shakisnayd la imow tirada yar baa qabsatay soo ma waay marka aad la imaanaysa waxaa dhici karta inuu ziyaaro yahay oo awal aad la timid markii hore waa maca ixtimaali ziyaadati ziyaado suurtagalnimadeed ama ixtimaalkeed mace rukuucdaanu hadda la imaanayo ama sujuuddan inuu awal la yimid oo tani dheeraad tahay baa dhici kadha mar hadday ixtimaalkaa meesha yimaado salaada markaa dhamaysid sujuud sahwi laimo waay sujuudu tilaawadiina waa tan marka sujuud tilaawa sujuudu tilaawati arbaca casharata sajda toban iyo afar sujuudood wey oo midba meel ku jirho tusanu waa la sunneeyey daakhilo salaati salaada gudaheeda iyo wakhaarijaha dibaddeedaba fii arbacata cashara toban iyo afar mowdican oo meelood oo min alqur-aani ka mid ah haddaad salaada ku jirid oo suuraddii sujuudda lahayd aada akrido sujuud sida sunnaha ah haddaad dabaddan ku akhrisanayso salaadaada ku jirina sujuud sida sunnaha ah sidaa ku wado walaysa minhaa ka mid ma aha sooda sajdada saar yaa kuma jidho afar iyo tobanka bal sajdatuhaa saad sujuudeedu sajdatu shukrin shukrinaq sujuudeed wey sujuudu shukri weeye sujuudu tilaawo maaha marka afar iyo tobankan meelood la sujuudayo hoos na wuu kaaga qorayaa suurat lxaj labaa ku jira yaa ayuha nnaas itaquu rabbakum ina zalzalata saacati shay-un cadiim waay waxaadan ku daraynin suuratu shaad un baadan ku daray meelaha kale ay ku jiraan suurat alcaraaf suurat racd suurat اnaxli suurat اlisraa suuratu maryam suuratu furqaan suuratu namli aliflaamiim tanziil suuratu fusilat suuratu najmi suuratu inshiqaaq suuratu iqra waa kuwa saarna ka reeb oo hadduuba sujuudo salaadii baaba ka buraysaa lagu leeyahy qowl waxaa jira dhahaya ka buri mayso yaa sujuudaya qofkii qur-aanka akhriyey kii maqlayey kii dhegaysanayey qofka xataa dhegaysanayey oo u dheg raaricinayey oo macallin ha ahaado ama qof kale ha ahaadee ku xirnaa iyo kii iska maqlay iyo kii akhriyey kulligood ha sujuuda waaya imaam nawi wuxuu leeyahay sujuudahan sujuudu tilaawadan oo kale xubnihii laga sujuudi jiray salaadda markaa ku jirdha oo dhan waa inaad ka sujuuddo hadda dadka qaar baa wejiga keliya iska dhiga iyagoo kitaabkii gacanta saa kor ugu haysta toddobadii xubnood oo laga sujuudi jiray wejiga labada gacnood labada low labada lugood waxaa la rabaa in dhulka la dhigo oo laga sujuudo waay idaacadaha qur-aanka ka baxaya iyo cajiladaha iyo waxaasna sharaxa weyn baa ka hadlaya hadda sharaxani waa ka hadlayaa waxa weeye ama raadioga ama waxaa la yaha telfaas telfaas waa telefisyoonka waxaasoo dhan telefishinada wuu ka hadlayaa sujuudu shukri shukriga sujuudis hadaa mawduuc sujuudu shukri sajdatun waa hal sujuuda qur-aanka marka la sujuudaya waa hal xabo tilaawada sujuudu shugrigaana waa hal xabo sujuudu sahwigii baa laba xabo ahaa kuwan waa hal hal sajdatu wey tusanu waa la sunneeyaa khaarija salaati salaada dabadeeda ayaa la sunnaynaya salaada dabadeeda faqad bes shugrina hadday tahay adoon salaad ku jirin laimo waay waay salaatu shukri baan tukanayaa dadku dhahaan hadda salaatu shukri hadda waa sujuudu shukri weeye salaad maaha goorma ay sunno tahay oo ay timaadaa sujuudan cinda xuduudi nicmatin nicmo soo darinteed agteeda nicmaa ilaahay qofkii siiy waay ma filayn sa ilaahay waa siiy ama waa filay iyo aw indifaaci niqmatin musiibo iyo balaayo reebtoonkeed balaayo u ka baqayaa ilaahay ka qabta sujuudu shukr buu la dhacaya dhag waayo waa sujuud cadab cajo badan wey marka nicmaa mid ka maqnaa baa la helay qof maqnaa qof dheeraaday qofkiiba u yimid kow mid ka xanuunsanaabaa ilaahay u shaafiyey waa nicmo la helay sujuud buu la dhici karaa ilmaa u dhashay sujuudu shukri waa la imaan karaa nicmo muslimiintii oo dhan ay heleen sida roob baa ilaahay muslimiintii siiy gargaar iyo nasri baa ilaahay siiy waa guulaysan waay waa nicmo ayib marka waxaa la mida nicmadaas waxa weeye wuxuu ka badbaaday shil ama biyo la tegi lahaa waxaasna waa qoraya ka badbaada waaye aw ru'yati mubtalan mid la ibtileeyey arkidiis ru'yati mubtalan qof la itixaamoo la jirabay buu arka inuu isagu sujuudu sahwi la dhaco sujuud waxaan leeyahay sujuudu shukri oo alxamdu lilah yihahda ilaahay baa waxa qofkaanu ku riday aniga aan igu ridin aw caasin mid caasiyabu arka waaye qof la itixaamay jirkiisa caqligiisa waxbaa dhibaato ka muuqataa indhala-aan dhaga-la-aan waa sujuud shukri boo la dhaca alxamdulilah ilaahay inu isaga usan soo gaarsiin dhibaatadaas ama wuxuu arkay qof caasiya isna caasi maaha dembigiisa la jahraya markaasuu sujuud la dhacaya laakiin qofka caasigaa waa mu- waa waxa weeye waa tusi ka dhahay war maxaa la sujuuday waxaan la sujuuday balaayada ilaahay ku baday oo caasinimada ilaahay aa ka furatay in ilaahay aniga usani badin laakiin qofka la itixaamay looma ma u tusayo sujuudiisa waxaan la sujuuday xanuunka ku dhacay ama dhibta ku haysata ama wax la mid a ilaahay iga nabad yeelay qofkan intixaaman hadduu u sheego qalbigaa sii jabaya laakiin qofka caasiga ah waa wuu daahirin karaa ayib taasina wataa wiil iyo gabarkii u dhashay waa ilmo ilaahay siiyey waa waa nicmo u timid ayib waxaa soo haray sujuudda intaa markii looga soo tago salaatunafl salaaddii sunnaha ahayd waa dheeraad faralkii bay dheeraad kaaga tahay waatana marka faralka iyo sunnaha faralkaad ajar badan toddobaatan darajo faralka wax gaari kara male laakiin waxaa jira marmar sunnuhu ajar bato maalan qof baa mucsiro aan deynta iska bixin karin baa deyn ku leedahay inaad deynta ka sugatid waa khasab inaad wax ka ridid oo deynta qaar ka dhintidna yaa waa kuu sunni inaad wax ka dhintaa ka ajar badan inaad ka sugtid tusaale kale salaanta inaad qofka ku bilowda assalaamu calaykum dhahdo waa sunni kan la salaamay oo radinayana inuu radiyo waa waajib adiga lagu salaamay wacalaykum salaam inaad dhahdo waa waajib iyadu kee ajar badan kan radiyey iyo kan salaamay kan salaamay oo sunnaha la yimid sunno ka ajar batay ajar weeye bay ku leeyihin waay kan bilaabay baa ajar badan annaflu waxaan nafliga iyo sunnaha la yidhaahdo luqatan xagga luqada aziyaaratu waa ziyaaro iyo dheeraad washarcan xagga sharcigana maa weeye dalabahu shaaricu dalabahu sharcu sharcigu dalbay dalaban dalbid oo gayra jaasimin mid go-an keyrkiisa waxaan la imow baa lagu yidhi laakiin si go-an laguma dhihin khasab ah waa sunna sunnaha tuko haddaadan tukanna haba laguma hayso waa dalaban oo gayra jaazim mid jasmisan oo go-an keyrkiisa waay wa nawaafilu salaati salaada sunnayaasheedu kahiiratun waa wax tiro badan salaada salaadaha sunnaha nawaafilu salaati salaadaha sunnayaasha waa kahiira waa badan yihin minhaa waxaa ka mid a lagu wada tirinaya qeyb aan kuu sheegay alciidaani labada ciidood baa ka mid a ciidda ciidul adxaa xajka iyo ciidulfitriga ramadaanka markuu dhammaado waa laba salaadood sunnaha walkusuufaani labada madow qorax madoobaad iyo dayax madoobaad waa laba kaloo sunna ah walistisqaau robdoonta waa salaad sunna ah walwitri witriga waa salaad sunna inkastoo culimada qaar waajib ku sheegan ayib wa warawaatib raatibooyinka salaadaha la socdo raatibada ka horeysa raatibada ka dambeysa waa sunne waa salaad sunna ah salaada sunna ah wataraawiixu taraawiix waay ramadaanka la tukada waa sunne wduxaa salaatuduxada barqada waa ajarka badan waa sunne wataxiyatu taxiyatulmasjidka markaad soo gasho aada tukato waa sunne wa sunnatu lwuduui weesada sunnaha la tukado markii la weesaysto inaad laba ragcadood sunnaha tukato waa salaad sunna ah say u kale fadli badan yihiin si kooban buu noogu sheegay wuxuu yidhi wa tartiibu haadihi midaan tartiibteedu fi lfadli xagga fadliga ugu tartiiba ka tartiibihaa waa tartiibteeda fi dikri sheegidda saan hadda isku daba dhigay bay u kala ajir badanta u kala horeysaa tan u horeysaa ugu horeysa tan ku xigtaa ku xigta wa tartiibu haadihi midaan tartiibteeda fi lfadli xagga fadliga ka tartiibihaa sida tartiibkeeda oo kale weye loo u kala dambayso fi dikri xagga sheegidda hadda midba mid intay ka sarraysaa ka hormarshi wakaa sidaa u kala horeeyaan way u kala ajar badan yihin sunatulwuduugaasa ugu dambaysa salaatulciidayni marka see loo tukanaya labada ciidoo salaadooda salaatulciidayni labada ciidoo salaadooda ciid ilfidri wa ciid iladxaa ah labadaa ciidood waa adxada la yihi waaba sii fadli badanta ragcataani waa laba ragcadood isku si baa loo tukadaa yukabiru waa kibaaran qofku fil ulaa ragcadda hore oo minhumaa labada ragcadood ka mid ah nadban sunnanimo waa sunne bayna alistiftaaxi furfurashada wajahtu wajhiya iyo wixii la mida intuu akriyey iyo watacaawud acuudada dhexdooda ducadii markuu akriyay iftitaax istiftaax acuudina uusan wali dhihin ilaa acuudu waxaa ka dambeeya faatixadii acuudu u kaadi intaan ilaa acuudu la gaarin iyo ducada dhexdooda wuxuu kibaaranayaa sabcan toddoba toddoba jeer bow allahu akbar allahu akbar toddoba jeer bow dabadaas u xiraya waa ragcadda hore wa fi haaniyati ragcadda labaadna wuxuu kibaaranayaa qabla tacaawuda acuududa ka hor hamsan shan waay shan allahu akbar wey ayuu kibaaranaya marka labada ragcadood de waa in qofku yaqaano sida u tukan karo ama dadka u tujin karo waanu sidaas hadda halkaana ka baranaysaa khalaas taa halkaasaa la dhig marka sidaasuu u tukanayaa takbiiraha saas ugu xijinaya ka bacdi markuu takbiirihi dhameeya acuudu billah ha yidhaahdo faatixada ha bilaabo marka waa salaad dee allahu akbar rag badan baa gala oo intaan la bilaabin faatixada nin baa laga sheegay xaggee iska qaban laadahay salaaddu ilaa allahu akbar hal mar la yidhahdo salaaddii hore loo galo buu yaqaani wuxuu arkay dee imaamkii hadba hadba waa ku celinaya allahu allahu akbar wuxuu yidhi salaaddu maanta xaggee iska qaban la-dahay maxaa ku dhacay waa xirmi la-dahay waa xiran tahay sidaa loo tukadaa salaada waxa ay qabto male wa yakdubu waa khudbeeyaa bacdaha dabadeeda salaadda inta la tukaday kabacdi nadban sunnanimo khudbateyni laba khudbo yukabiru waa kibaartaa tan fil uulaa khudbada hore oo minhumaa ka mida labada khudbo tiscan sagaal wa fi haaniyati khudbada labaadna sabcan toddobo waxaani dad baa waxaa iskaga khaldama tiradii hore ee tiradan isku shaqo maaha markii hore salaadaa lagu jira allahu akbar bahay tani waa kibaaro kaloo takbiiro kaloo khudbadii weeye salaadii laga baxay khudbadii loo kacay weeye wa waqtuha salaadan waqtigeedu bacda duluuci shamsi qoraxdu intay soo dhalatay ka bacdi iyo wa zawaali zawaalka inta udhaxaysa weeye intaysan qoraxdu zuulin oo lix sax soo gaarin inta udhaxaysa wey waay taa halkaasi ma saasaana loo tukanaya dayib marka salaadan hadduu isagoo aan kibaarihii la imaan faatixada iska bilaabo takbiirta waqtigeeda dhammaanta dib hagu noqon dib hee hagu noqon nin shiikahoo magaaladan tariim yamanta cabdiraxiim alkhadiib la dhihi jira baa salaaddii ciidda galay imaamna waa aha faatixadii hore ka bilaabay inta allah akbarada halmaamay dadkii ka dambeeyey baa subxaan allah subxaan allah subxaan allah ka daba leeyihiin takbiirtii baa halmaantay bay ka wadaan laakiin sheikha waa ku madax adagay istamara fii qiraa'ati alfaatixa ma joojin faatixada buu sii wada isagoo og inay qaylanayaan maxaa yeelay liannahu faqiih faqiih buu ahaa inaan lagu noqon mar haddaa ka tagtay qofkaan waxba garanaya caamada iskaga noqonaya uma joojin weligoodba subxaan allahi ahaya ilaa iyagu uma garanayaan ama ma akrisan waay ciidaha iyo cayaarahooda iyo waxyaalaha bannaan iyo waxaasoo laga hadalayaay ayib dharka lasoo qaadanayo dharka u fiican iyo waa kaas salaatulkusuufeyni labada madow qorax madoobaad iyo dex madoobaad salaatu salaatu kusuufi shamsi qoraxda madoobaadkeeda salaadeedu iyo wa khusuufi lqamari dayax madoobaadkiisa salaadiisu ragcataani waa laba ragco waa la niyeysanayaa waana laba ragco watajuusu waxaa bannaan fiihaa watajuusu fiihaa dhexdeeda waxaa bannaan halaatu kayfiyaati saddex qaab baa loo tukan karaa dayax madoobaad iyo qorax madoobaad ixdaaha mid ka mid ah wahiya aqalaha waa midda u yare an tusallaa waa in la tukado ka ragcatey sunnati subxi subaxa sunnadiisa labadeeda ragcadood oo kale salaada subaxa labada ragcadood oo la tukado oo raatibada oo kale waa inaa iskaga tukatid oo si iska fudud ah taaniyahumaa taaniyatahumaa midda labaad an tusallaa waa in la tukado biziyaadati rukuucayni laba rukuucood dheeraadkood iyo waqiyaameyni laba istaag oo bilaa khadwiilan salaadan aan la dheeray waa maxay salaada la dheeray mayo laakiin ragcad kasta laba rukuucood bay leedahay faatixada akhrida waa rukuucday markaad toosti istaag labaad weeye ictidaal maaha faatixo kale iyo akhriyaysaa isna rukuuc kalaa kusoo noqonaysa laakiin si fudud baa u tukanaysaa waa kayfiyadan la dheerayn mayo haaliatuha thaalitatuhaa tan saddexaad an tusallaa waa in la tukado kadalika sidaan dambe oo laba rukuucood iyo laba qiyaam leh laakiin bitadwiilin maca tadwiilin waa la dheeraynaya waay waa la dheeraynayaa aad baa loo dheeraynaya waay faatixadii markii la akriyay oo kale albaqre la akrinaya istaaga hore waa la rukuucay waa lagu daahaya rukuucda waa la soo toosay faatixa la akrinaya markaasaa aali cimraan oo kale la akrinaya waa hal ragcad waay ragcadda kale saageeda hore suurat nisa saageeda kalena suurat lmaa-ida waa la dheeraynaya wayusanu waxaa la suneeyey bacdahaa dabadeed salaada dabadeed qorax madoobaad iyo dayax madoobaadka khudbataani laba khudbo oo labadii khudbo ciid oo kale ah labadii khudbo ciid oo kale ah waay laba khudbo salaatlstisqaai roob doonta salaadeedi wey salaatlstisqaai ragcataani waa laba ragcadood waa waa garanaysaa roob doonta waaye ka salaatilciid dee marka sheegu camalfalkiisa joogaa la aadaa meesha lagu hayo weligaa roob doonta markii magaaladan laga baxay haddaadan weligaa tegin cibaadaada weligaa la imaan bay noqonaysaa dee laakiin haddaad tagto dadka la soo tukato cibaada aad samayso oo fahantay oo aragtay akhrisatay soona aragtay cibaad ala timid bay noqonaysaa waa laba ragcadood oo ciid oo kale ah wayusanu qablahaa waxaa la suneeyey salaada horteeda ciidda aw ciid maaha roobdoonta horteeda aw bacdahaa ama markii la tukaday ka bacdi wahuwa alafdalu waaba sida fadliga badan ka bacdidu leey bacdadu khudbataan laba khudba khudbadaa waa laga hormarin karaa waa laga gadaal marin karaa maxaa fadli badan in laga gadaal mariyo laba khudba oo ka khudbatayil ciidi ciiddii labadeed khudbo oo kale ah laakiin waxbay kaga bedelanta waa maxay wayubdilu waa bedelayaa atakbiira takbiirta ciiddaasoo takbiira kuma jirin sagaal meela iyo toddoba meela khudbooyinka takbiirta wuxuu ku bedelayaa fiihimaa labada ragcadood dhexdooda bilistikfaari istikfaar astafir allah astafir allah khudbada way bilaabaya sagaal jeer tan kalena toddoba jeer booska allahu akbarta istikfaara ku bedelo meeshu waa toobadkeeno roob baa la rabaayo isbedel baa rabaa inuu dhaco wakaasa marka qaabka loo roog doonayay iyo ducadii iyo khayrkii o dhanna waa uu sheegaya salaatlwitri witriga salaadiisi wey salaatulwitri witriga salaadiisu min ragcatin laga bilaabo weye ilaa ixdaa casharata ilaa kob iyo toban hal ragcad waa kusoo koobi karaa ilaa kob iyo toban ragcadood iyo inta udhaxaysa waay weeyaan tira isdheer wa waqtuhaa waqtigeedu min adaa'i salaati lcishaai cishaha salaadiisa gudashadeeda laga bilaabo wey cishaha markaad tukatay aa ka baxday laga bilaabo ilaa duluuci lfajri ilaa waagu ka baryayey caawo dhan witriga meeshaa doontaa ka tukan karaa laakiin waa ina cishihii tukatay arawaatibu raatibooyinkii raatibada salaada aan hadda tukano wey arawaatibu raatibooyinka almu'akadaatu la adkeeyey cashru waa toban wahiya raatibadu ragcataani laba ragcadood oo qabla subaxi subaxa ka horeeya raatibada subaxay ka tegi waa laba ragcadood waa fadli badan waragcataani laba ragcadood oo qabla duhri duhurka ka horeeya waragcataani laba ragcadood oo bacdaha duhurka ka dambeeya waragcataani laba ragcadood oo bacdalmaqrib maqrib ka dambeeya waragcataani laba ragcadood oo bacdalcishaai cishaha ka dambeeya war cadaan waa kuwa mu-akadka wa kayru lmu'akadaati midda la adkeeya keyrkeed raatiba aan la adkayn oo iyana inaad la timaadid muhiim ay tahay itnataa cashrata wey labaiyo toban ragcadood oo aan kuwii hore ahayn oo se ah wahiya ragcataana waa laba ragcadood oo qabla duhri ah labadii hore maaha waa laba kale ku dar duhurka maxaa ka horeeya marka afar laba mu-akada iyo laba kayru mu-akada wa ragcataana oo bacdaha duhurka ka dambeeya oo labadii ka dambeeyey maaha waa laba kaloo lagu daray waa arbacun afar ragcadood oo qabla alcasri casarka intaada tukan ka horeeya oo sunno ah waragcataani laba ragcadood oo qabla lmaqrib maqribka hortiisa ah waragcataani laba ragcadood oo qabla alcishaai cishaha hortiisa ah waa cishahay ka soo horeeya taasna halkaasaa laga dayib maxaaba ku haray marka waxaa haray waxa la yidhaahdo taraawiix salaatu taraawiix taraawiixda salaadeedi wey taraawiix salaatu taraawiixi cishruuna ragcatan waa labaatan ragcadood kulla leylatin habeenkas oo min ramadaan ah wayajibu waxaa waajiba an takuuna inay ahaato mafnaa laba labada loo tukanaya afar dabadan iskugu xiri mala wa waqtuhaa waqtigeeduna min adaa'i salaatilcishaa'i cishaha salaadiisa gudashadeeda laga bilaabo weeye ilaa duluuci ilfajri ilaa waagu ka beryey ilaa waagu ka beryey waa kuu joogtaa taraawiixi waaya weliba xilliga dambe in la tukadaa waa fadli badanta salaatu duxaa salaatu duxadi waa barqada salaada la tukado aqalu salaati duxaa salaatu duxada inta u yar ragcataani waa laba ragcadood barqada iska tuk afar inaa ka dhigtaa fiican waa afdaluhaa inta ugu fadliga badan thamaanin waa sideed waaya wa waqtuhaa waqtigeeduna min irtifaaci shamsi qoraxda soo kornoqodkeeda laga bilaabo qadra rumxin waran qadarki qoraxda marka xoogaa soo socoto ilal ilaa ilal istiwaa'i laga gaarayo qoraxda cirka ku kala bartama iyo istiwaa laga gaarayo horteedu waa koobanya iyadoo waa intaas salaatu lawaabiin kuwa ilaahay u noqda salaadooda salaatu duxa salaatu ishraaq salaad cajo badan wey waay taxiyatu lmasjid salaadahu tiriyo xabad xabad loogu sheegaya masjidka taxiyadiisa labadii ragcadood la tukanaya taxiyatu lmasjidi masaajidka taxiyadiisa iyo salaamtiisu oo lidaakilihi u ahaatay midka soo galay aya wakti waktigu doono hadda xataa waqtiyada salaada la diidana hadduu soo galo waa salaad sabableh waa tukan karaa waktigay doonto ha ahaatee waa ragcataani laba ragcadood iyo faadkana wixii kasii badan hadduu hadda ragcado badan niyeyso xataa waa u jiraa bitasliimatin ahaaday salaamo naqsi waa goormuu tukan qabla juluusi intoosa fadhiisan saabka haddaaba fadhiisatay salaada ku dhaaftay haddaa ku daaday fadhiga waa intaan qofku fadhiisan marka laba ragcadood iyo fa aktaru wixii ka badanoo laakiin bitasliimatin hal salaamo naqsiya haddaa ragcado badan tukanaysa inta ka baxday kuwo kale haw kaxe dabadaa laiskugu xiraya wa taxsulu waxay ku xasilaysaa taxiyatu lmasjidku bifardin faral aw naflin aakhara ama sunno kale oo agara ka badan min ragcatin hal ragcad masaladaan fahamka wa taxsulu waxay ku xasilin bifard masaajidka markaad soo gashay meeshaa taxiyada ka tukan lahayd faral lagugu lahaabaa lagu jiraa masaajidka salaadii waa la tukanaya lagal taxiyana waa lagaama rabo tanay kuu noqonaysa faralna waa kuuta ama wuxuu galay aw naflin aakhara sunno kaloo agara ka badan min ragca sunno kaloo hal ragcad ka badan buu xirta hal ragcadoo witri oo kale iyo ma noqon karto taxiyo sunnahan kale taxiyatulmasjidna waa u tahay sunnihiisana waa tukaday sunnat lwuduui weesada sunnadeeda u dambeysay soo maahay waa tanaa sunnat lwuduui waa ragcataan wuu weesaysay waxaa sunnaa laba ragcadood kooda iyo faagtaa wixii ka badan oo caqibahu laakiin ah waysada ciribteeda waa inaa waqtigu dheeraan hadda inaa weysaysatay markaasay joogtaa wa taxsulu waxay ku xasilaysaa sunatulwuduu bimaa kii taxsulu bihi ay ku xasilaysay ataxiyatu taxiyadu taxiyatulmasjidka haddaan soo marnay waxay ku xasilaysay sunatulwuduuguna waa ku xasilaya oo ah faral baa waxa weeye markaa soo weysayso masaajidka soo gashay faralkii baa lagu jiraa sunno kaloo gala waxa weeye waxaasoo dhan bay u noqonaysaa wa taxsulu bimaa bay ku xasilin taxsulu bihi ay ku xasilaysay ataxiyatu taxiyatulmasjidku ay ku xasilaysay wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu biاsawaab